dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa khafiifisay xayiraadihii saarnaa gobolkaasi muddo laba toddobaad a warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyaha v o a ibraahim cumar baafu gobolkan victoria ayaa muddo saarneed xayiraad adag iyadoo aan guryaha laga soo bixi karin sababo gaara mooyaane waxaadoo ay dowladda victoria sheegtay in maalinta jimcaha soo socota laga bilaabo dib loo furi doono adeegyada bulshada oo ay u xayirnaayeen faafidda cudurka covid sagaal toban awgii iskuullada ayaa xirnaa afar iyo toban cisho iyadoo waxbarashadu ay ahayd mid guryaha lagu qaato ay waalidiin badan ay dhib weyn ku haysatay laakiin waxaa hadda ardada dugsiyada sare loo ogolaaday inay tagaan iskuullada halka dugsiyada hoose iyana jimcaha soo socda ay dowladdu qorshaynayso inay waxbarashadii foolkafoolka ahayd ay dubibilaabaan sida uu ii sharxayo gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed faarax maxamuud warsame
waa sida aad sheegtay weeye waxaa la rajaynayaa in dowladda victoria ay khafiifiso xanibaadyadii ama lockdownkii ay laba isbuuc ka hor ku soo rogtay gobolkan warbixinada aanu helayno waxa ay sheegayaan in waxyaabaha wax iska bedeli doona ay ka mid yihiin masaafada qofku uu u safrayo oo hadda ah toban kilomitir waxaana laga yaabaa in laga dhigo shan iyo labaatan kilomitir sababta waxaa lagu sheegay in dadka u safraya gobollada uu ka kooban yahay statekan victoria in la xakameeyo maadaama xanuunku uusan ka jirin dhinaca gobollada dadka guryaha kugu soo booqan doona ayaa iyadana wax laga odran doonaa sidoo kale waxaa dib loogu noqonayaa iskuulladii isbuucii hore waxaa ku laabtay ardayda v c e ga ku jirta fasallada kooiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad haddana waxaa la filayaa in dhammaan ardaydu ay iskuulaadka ku noqdaan waxaa sidoo kale xayiraada laga qaaday deegaanada gobolkan victoria marka laga reebo magaalada melbourne oo hadda si caadiya noloshoodu ay noqotay waxaana dib loo furay maqaayadaha goobaha ganacsiga iyo iskuullada inkastoo caasimada gobolka victoria ee magaalada melbourne aan si buuxda loo fasaxin haddana waxaa jiri doona shuruudo la duldhigayo shacabka ku nool magaalada melbourne oo soomaali badan ay ka mid tahay sida maqaayadaha isticmaalkooda iyo xirashada afxirka ama maaskiga oo weli qasab ahaan doono marka aad galayso goobaha bulshadu ay wadaagto dhinaca businessyada waxaa la sheegay in la furayo laakiin la xakameynayo tirada dadka gudaha ku jiri karta sidoo kale dadka isugu imanaya meelaha bannaanka ah ayaa iyagana la xadeyn doonaa haddii rabbi idmo waxaa iyadana meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn marnaba in maaskigu uu noqon doono khasab qofku inuu xirnaado ama xirto weliba marka uu ku jiro gudaha meelaha kiisaska laga diiwaangeliyo magaalada melbourne ayaa ah kuwa aan sal lahayn oo isbedbedela taas ayaana keentay in saraakiishu caafimaadku ay ku jahwareeraan tirada sare u kaca iyo hoosu dhaca leh ee la helo maalin walba tusaale shalay waxaa la diiwaangeliyey koow iyo toban kiis halka maanta oo arbacana la diiwaangeliyey laba kiis oo keliya waxaana dhanka kale aad u socda baaritaanada cudurka covid sagaaliyo toban iyadoo maanta keliya laga baaray soddon kun oo qof halka tiro ku dhowna ay qaateen talaalka ka hortaga covid sagaaliyo toban ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia